hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa talaadadii shalay qortay in dhaqaalaha soomaaliya la filayo inuu kubco sanadkan laba kun iyo sideed iyo tobanka hay-adda ayaa sheegtay inay saadaalinayso in waxsoo saarka gudaha ee dalku uu gaadho saddex dhibic hal boqolkiiba meesha uu sanadkii hore laba kun iyo toddobiyo tobankii ka ahaa laba dhibic saddex boqolkiiba warbixinta hay-adda ayaa intaasi ku dartay in dhoofinta muuska iyo maxsuulka masagada ee beeraha ka soo go'a ay kaalin ka geysteen dhaqaalaha soo hagaagaya haddaba faahfaahinta arrintan ayaa wariyaheena nuur xasan nuur waxa uu ka waraystay doctor cabdixafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent